أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى ويجب على المكلف أيضا أن يعرف شرائع الدين وهي فروعه وأهمها الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ونطلب من الله تعالى الإعانة على ذكر الأهم منها والبركة فيه فنقول كتاب الطهارة ويجب على المكلف قفك مكلف كاه وحلو لجدا البالغ العاقل قف والباء وقنقارة هدنا عاقل آه waxaa waajib ku ah aydan sidii hore an yacrifa inuu aqoonsado sharaa'ica diini diinta shareecooyinkeeda inuu barto ayaa waajib ku ah qof walba ee qaangaara ee caaqil ah shareecada diinta uu u nisbo sheeganayo inuu faham wanaagsan uu diintiisa ka haysto waa waajib wa hiya sharaa'icu diin diinta shareecooyinkeedu furuucuhu furuucu ddiin waa diinta furuucdeeda diinka waxaa loo qaybiyaa al-usuul waalfuruuc diinta waxay u qaybsantaa usuul iyo furuuc waxaanu casharadeennii hore ku soo qaadannay qeybta usuusha ah usuulna waa la yidhaha caqaa'idna waa la yidhaha caqiidadii iyo usuushii waanu soo qaadannay qaybo ka mid ah halkanna wuxuu dooni sheekha raximahu llahu tacaala qeybtii labaad inuu ka bilaabo waa furuucu ddiin diinta furuucdeeda waxaa loola jeedaa waa waxa waajibka ah xaaraamta shayga ah sunnada karaahiyada arrimahaas qofku inuu kala fahmo waa waajib wa ahamuhaa ahamu furuuci ddiin furuucda diinta waxaa ugu muhiimsan addahaara waxaa ugu muhiimsan qofku inuu fahmo dahaarada leanna waxaa weeye dahaaro la-aan salaaddu ma ansaxayso salaaddii oo cibaadadii middii ugu weynayd ah dahaaro la-aan ma ansaxayso wasalaatu salaaddiia ugu muhiimsan inuu barto salaadda axkaamteeda waxyaalaha salaadda burinaya shuruuddeedii arkaanteedii sunnooyinkeedii kulli inuu barto waa waajib wazakaatu zakadiihu zakada habka loo bixiyo axkaamteeda qofka ay ku waajibayso qofka la siin karo qofka aan la siin karin axkaamtaa qofku inuu barto waa waajib wa sawmu soomkiihu axkaamta soomka inuu qofku bartona waajibu soomka qofka uu ku waajibo iyo waxyaalaha soomka buriya iyo arkaanta soomka sunnooyinkiisa waalxaju xajkiiu sidaasoo kale qofka mukallafka ah waxaa waajib ku ah inuu barto axkaamta xajka waxyaalaha xajka buriya qofka xajka uu ku waajibo sunnooyinka xajka arkaantiisa waajibaadka xajka inuu barto waajibu marka qaybahaas ayuu sheekhu ka hadli doonaa raximahu llahu tacaala waa addahaara والصلاad والزakaad والsawm والxaj waa shan qaybood kitaabka dhanba shantaas qaybood ayuu ka koobnaan doonaa qaybta noo hartay qaybta noo hartay intaasaa looga hadli doonaa dahaarada iyo salaada iyo zakada soomka iyo xajka waa furuucda diinta inta ugu muhiimsan wey wanadlubu min allahi tacaala ilaahay waxaan ka dalbanaynaa uu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala alicaanata kaalmayn calaa dikri اlahami kan ugu muhiimsan sheegid sheegiddiisa inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ayaan ilaahay weydiisanayna ahamkaasoo midkaa ugu muhiimsanoo minhaa min furuuci اddiin diinta furuucdeeda ka mida furuucda diinta qaybaha ugu muhiimsan inaanu sheegno axkaamtiisa in ilaahay uu noogu kaalmeeyo ayaan ilaahay weydiisanayna walbarakata barakana waan weydiisanaynaa ilaahay fiihi fii dikri اlaham shayga ugu muhiimsan sheegiddiisa markaanu ka sheekaynayno inuu ilaahay noo barakeeyo taana ilaahay waa weydiisanaynaa oo sheekhu wuxuu leeyahay waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay noogu kaalmeeyo waxyaalaha ugu muhiimsan ee diinta furuucdeeda ka mid ah inuu ilaahay noogu kaalmeeyo oo ilaahay uu noo barakeeyo ilaahay uu noo fududeeyo fanaquulu waxaan leenahay uu yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala kitaabu طahaara ayaan leenahay waa kii sheekhu ku soo yidhi shan qaybood ayaan ka hadli doonaa addahaara wasalaad wasakaad wasawm walxaj shantaasaa laga hadli doonaa oo furuuc diin ah wuxuu marka kugu soo hormariyey sheekhu dahaarada axkaamteedii dahaarada sababtuu sheekhu u soo hormariyey waxaa weeye lianna salaata laa tasixu biduuni dahaara haddee salaaddu maba ansaxaysaba dahaarada qofku hadduusan oqoonin oo dahaarada axkaamteedii uusan ilaalinin salaaddiisu qofka ma ansaxayso lidaalika qofka waxaa muhim ah tukanaya marka hore inuu barto axkaamu dahaara waxa nijaasta la yidhaaho iyo waxa dahaarada la yidhaaho waa inuu qofku kala barto axkaamtooda dahaaradu marka waxay u qaybsantaa laba qaybood dahaara macnawiya iyo dahaara xisiya labadaas qaybood ayay dahaarada u qaybsantaa dahaara macnawiya iyo dahaara xisiya dahaarada macnawiga ah ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa qofku inuu iska dahiro dunuubta qalbigiisana uu ka dahiro wax walba oo ilaahay caro gelinayo taas waxaa la yidhaha addahaara almacnawiya dahaarada macnawiga qofku waa inuu qalbigiisa ka dahiro oo uu ka nadiifiyo wax walba oo ilaahay caro gelinayo sida xasadka riyaha istususka tasamuca iyo ismaqashiinta iyo cujbiga iyo isla yaabka taxqiirka dadka muslimiinta ah la yaso sukhriyada jeesjeeska qof muslima lagu jeesjeeso waxyaalahaas oo dhan qofku qalbigiisa waa inuu ka nadiifiyo dunuubta iyo macaasidana waa inuu qofku iska ilaaliyo ha noqoto dunuubta kuwooda waaweyn iyo kuwooda yaryarba taas marka waxaa la yidhaahaa addahaara almacnawiya waa midda ilaahay yidhi in allaha yuxibu atawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay kuwa toobadkeena wuu jecel yahay oo dunuubta iska nadiifiya wa yuxibu almutadahiriin kuwa isdahirana ilaahay waa jecel yahay kuwa isdahira maxaa loola jeedaa addahaara almacnawiya waalxisiya dahaarada macnawiga iyo midda xisiga ah labadaba kuwa ku dadaala ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala dahaarada xisiga marka maxaa loola jeedaa waa midda sheekhu ka hadli doono dahaarada xisiga ah waa midda sheekhu ka hadli doono waa biyaha lagu dahaaro qaadan karo shuruuddoodii weesada biyaha lagu weesay qaadan karo biyaha lagu qubaysan karo shuruudda ay iska leeyihiin ayuu sheekhu ka hadli doonaa raximah llahu tacaala dahaarada marka waxay iska leedahay maqaasid iyo wasaa'il ayay iska leedahay maqaasidu dahaara dahaarada horta ulajeeddada laga leeyahay maxay tahy maqaasid waxaa loola jeedaa ulajeeddooyin dahaarada ulajeeddada laga leeyahay waa afar qofku markuu dahaaro qaadanayo ulajeeddada uu dahaaro qaadanayo waa afar qaybood waa alwuduu waalguslu waatayamum wa isaalatu najaasa afartaasa waxaa la yidhaha maqaasid addahaara waa ulajeeddooyinka laga leeyahay dahaarada dahaarada ulajeeddadaad ka leedahay waa afar mid ka mid ah alwuduu waa weesaqaad waxaad isku dahirayso waxaa weeye inaad noqoto qof weesaqaadkiisu saxiix yahay weesaqaadkiisaasna ku tukan kara salaad maqsadka labaad ama ulajeeddada labaad ee dahaarada laga leeyahay alguslu waa qubays oo markii janaabe iyo wax la mida ay kugu dhacaan waxaad u qubaysanayso maxay tahay maqsadka aad ka leedahay dahaaradaas ood u qubaysanayso in salaaddu ay ku ansaxdo atayamum booraysi maqaasidu dahaara waxaa ka mid a ulajeeddooyinka dahaarada booraysigaa ka mid a qofku hadduu biyo waayo hadduu biyo waayo waa booraysan qaybta ugu dambaysa maqaasidu dahaara waa isaalatu najaasa nijaasta in layska suuliyo oo qofku markii uu musqusha galo waxa uu biyaha uu isticmaalayo oo uu isku dahirayo maxay tahay waa nijaasada inuu iska suuliyo haddii maradu ay ka nijaasoodo waxa marada uu biyaha ugu shubayo maxay tahay waa inuu nijaasada iska suuliyo marka maqaasidu dahaara afartaas wey waa alwudu wاlguslu watayamum waisaalat الnajaasa dahaaradu waxay iska leedahay wasaa'il wasaa'il ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa waxyaalo lagu gaaro dahaarada ama loo kaalmaysto dahaarada oo iyaga la-aantoodba dahaaro aysan ansaxaynin maxaa yeelay waa wasiilo ku gaarsiinaysa dahaarada wasaa'ilka dahaaradu waa afar qaybood wasaa'ilka dahaarada waxyaalaha dahaarada loo kaalmaysto afar wey almaa biyaha biyaha waa loo kaalmaystaa dahaarada wahuwa alaslu isagaana ugu asalsanba meesha oo markii aad doonayso in wax la dahiro waxa weeye biyaha la isticmaalaa isagaana asal ah waxaa kaloo dahaarada loo isticmaalaa aturaab carada carada dahaarada waa loo isticmaalaa maalan najaasaة اlkalbi wاlkhinziir nijaasada eyga iyo doofaarku way noo iman doontaa toba toddoba goor markaad mayrto waxaa shardiga in caro lagu daro caro in lagu daro waa laga maarmaan haddii kale najaasaة اlkalbi wاlkhinziir daahir noqon mayso oo shaygii ka daahir noqon mayso najaasadii aygii iyo doofaarkii waxaa kaloo wasaa'ilu dahaara ka mida addaabiq daabiq waxaa loola jeedaa yacni haragga ama maqaarka maqaarka markii aada doonayso inaad dahiriso waa inaad ku shubto waxyaalo cufuunaadka iyo qurunka iyo dhiigga iyo waxyaalaha maqaarka marka hore ka saafigareeya waa inaad marka hore ku shubto waa geedo yacni loo isticmaalo magdiyeynta geedo waxaa jira maqaarka haddii korka laga saaro maqaarka dhan wixii qurmayoo dhan ka saafi garaynayaa jira kaa marka isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha loo adeegsado dahaarada waa dabqiga maqaarka markii la magdiyeeyo oo la saafi gareeyo markaas kabacdi ayuu daahir noqona markaa kabacdi ayuu daahir noqona waxaa kaloo wasaa'ilu dahaara ka mida oo dahaarada loo kaalmaystaa alxajaru wamaa yaquumu maqaamahu alxajaru wamaa yaquumu maqaamahu dhagaxa iyo wixii la mid a dhagaxa iyo wixii la mid a maxaa yeele sida kutubteennii hore aanu ku soo qaadannay kitaabkeennana noogu iman doonaa dhagaxa adigoo biyo heli kara ayaad ku astajoon kartaa dhagaxa oo dhagaxa isagana waxaa loo isticmaalaa dahaaradaa loo isticmaalaa xataa qofku hadduu biyo heli karo waxaa u bannaan haddii shuruuddii kutubtii hore aanu ku soo qaadannay xataa safiinihii ayaan ku soo qaadannay fasalkii ahaa shuruudu ijzaa'i alxajari hamaaniya shuruuddaa haddii qofku uu buuxiyo dhagaxa wuxuu isticmaali karaa dahaaro marka wasaa'ilu dahaarana afartaas wey waa almaa waaturaab waaldaabiq waalxajaru aw maa yaquumu maqaamahu laa yasixu lwuduuءu wاlguslu waisaalat الnajaasati ila biاlmaءi الطahuur wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala laa yasixu اlwuduuءu weeseqaadku ma ansaxayo wاlguslu qubayskuna ma ansaxayo waisaalat الnajaasa najaasada suulinteediina ma ansaxayso weeseqaadan ansaxayn qubaysku ma ansaxayo nijaase in layska zuuliyo ma ansaxayo ilaa bilmaa'i biyo maahane wax kale saddexdaasi kuma ansaxayaan saddexdaas weysaqaadka iyo qubayska iyo nijaas in la zuuliyo saddexdaasi ma ansaxayaan ilaa bilmaa'i biyo maahane wax kale kuma ansaxayaan biyahaasoo addahuuri ee wax dahirid badan biyo wax dahiri kara ayaa la rabaa in nijaasada aad isaga zuuliso markaad weyse qaadanaysana waxaa shardi ah biyo wax dahiri kara inaad ku weyse qaadatid markaad qubaysanaysidna biyo wax dahiri kara inaad ku qubaysato waa shardi muxuu yahay marka biyahaas biyaha dahuurka ahi muxuu yahay shuruuddiisuse maxay tahay sheekhaa kuu sheegi wuxuu ku yidhi wa huwa almaa'u dahuur biyaha wax dahiri kara alladii waa midkii lam taqac fiihi fi lmaa biyahaas nijaasatu nijaasa midkaysan ku dhicin waa biyo nijaasa aysan ku dhicin wax nijaaso ah aysan u soo dhowaanin biyahaasaa la yidhaha almaau dahuur biyo nijaasa aysan ku dhicin walaa shay-un shayna uusan ku dhicin shaygaasoo daahirun ee daahir ah shaygaasoo yaduubu ee biyaha ku dhex dhalaala shay daahiroo biyaha ku dhex dhalaalana uusan ku dhicin waa shardi biyaha aad ku qubaysanaysid ama aad ku weyse qaadanaysid ama aad nijaasada ku suulinaysid waxaa shardi ah inuu dahuur yahay dahuurkana waxaa loola jeedaa waa in nijaasa aysan ku dhicin shay daahirana waa inuusan ku dhex dhalaalin biyihii shay daahira waa inuusan ku dhex dhalaalin maxaa loola jeedaa inuusan daahir ku dhalaalin ulajeeddada waxaa weeye masalan zacfaraankii oo kale zacfaraankii ama rinji rinjiyaa ku dhex dhalaalay biyihii aad ku weyse qaadan rabtay rinjiyaa ku dhex dhalaalay zacfaraankiyaa ku dhalaalay caanihiyaa ku qasmay oo ku milmay caano ayaa ku milmay shaahiyaa ku dhex milmay dee biyahaas laguma dahaaro qaadan karo liannahu shay kale oo biyihii ka baxsan oo ajnebi ah ayaa ku dhex milmay idan marka maxaa isbeddelay biyihii magacoodii magacii biyaha biyaha haddii caano lagu daro biyihii yaraa caano haddii lagu daro oo biyihii isbeddel uu ku dhacay midabkiisii maxaa la leeyahay waxaan waa biyo ma la dhahay magac kalea loo yeelo waxaa la leeyahay waa barax biyahani waa barax ayaa la magac kaley qaateen ama waxaa la leeyahay biyahani waa biyo caano lagu qasay magacii biyanimada isbeddelaa ku dhacay haddiiba magacii biyanimadu isbeddel uu ku dhacay haddii biyihii sidaas oo kale rinji lagu qaso waxaa leeyahay biyahani biyo rinji lagu qasay idan marka magacii biyuhuba hadday isbeddelaan saddexdii aanu soo sheegnay looma isticmaali karo waa nijaasadii in laysaga suuliyo waysaqaad qubays intaba looma isticmaali karo walaa shay-un shayna uusan ku dhicin shaygaasoo daahirun daahir ah shaygaasoo yaduubu ku dhalaala biyaha taasi waa shardi shardi saddexaad uu leeyahay laba shardiyaan hadda maraynaa biyaha dahuurka ah oo lagu dahaaro qaadan karo waa inaysan nijaasa ku dhicin waa kow shay daahir waa inuusan ku dhalaalin waa labo shardiga saddexaad walam yakun biyahaas waa inuusan ahaanin qaliilan mid yar qaliilkaasoo mustacmalan lasoo isticmaalay biyo lasoo isticmaalay waa inuusan ahayn oo lagu isticmaalay maxay fii rafci alxadath biyo hadda ka hor xadath koryeelkiis loogu isticmaalay waa inuusan ahayn oo masalan biyihii kirligii aad ku weyse qaadanaysay kirligii aad ku weyse qaadanaysay biyuhu kugu jireen wejiga markaad dhaqaysay ama qof kaleo wejiga dhaqayo weyse qaadanaya ayaa wejigii biyihii ka hoorayey ayuu ku dhex daadiyey biyihii dhexdoodii biyahaas maxay noqdeen mustacmal fii rafci alxadath lianna waxaa laysaga suuliyey weyse la'aantii wejiga dul saarnayd ayaa laysaga suuliyey biyaha weyse la'aantii wejiga dul saarnayd ayaa laysaga suuliyey wejigii marka muxuu noqday murtafic can ilxadath wejigii waxaa ka kor noqday xadadkii saarnaa biyahaasaan ayaana ka kor yeelay idan marka biyo loo isticmaalay rafculxadath inuusan ahaynna waa shardi biyo yar oo mustacmala inuusan ahayn waa shardi saddexdaa shardi ayaa loo xiray biyaha aad ku dahaaro qaadan kartid waa in nijaas aysan ku dhicin shay daahir waa inuusan ku dhalaalin waa inaan lasoo isticmaalin oo rafculxadath aan loogu isticmaalin wayanxasiru wuxuu ku koobmaa bimacnaa wuxuu la jeedaa almaau dahuur biyihii dahuurka ahaa waxay ku koobmayaan fi naazili min aلsamaa haddii lasoo koobo waxay ku koobmayaan fi naazil biyo ka soo degay min asamaa'i cirka sida roobkii oo kale roobkii oo kale waa biyo dahuura waanzalnaa min aلsamaa'i maaan dahuuraa ilahay wuxuu yidhi cirka waxaan ka soo dejinnay biyo dahuur ah oo lagu dahaaro qaadan karo idan marka dahuurku wuxuu ku koobmi fi naasili kii ka soo degay min asamaa'i cirka ka soo degey iyo wannaabici kii ka burqanayay min alard iyo dhulka kii ka burqanayay labadaas biyoo dhan biyaha lagu dahaaro qaadan karo labadaas wax ka baxsana maba jiraan biyoo dhan markii lasoo koobo biyaha markii lasoo koobo labadaas wax ka baxsana maba jiraanba liannahu magaca biyo markii la yidhaah imaa naasil min aلsamaa wa imaa naabic min alardi inuu cirka ka yimid biyuhu roob u yahay ama biyo dhulka ka yimid inuu yahay sida ceelashii iyo ishii maaragtaahi burqanaysay oo kale iyo waa lamid labadaasuu ku koobmaba biyo dhan labadaas ayuu ku koobmayaan marka naabic min alardi waxaa soo gelaya biyahan maaragtaa dhulka ka burqanaya biyihii baddaa soo gelaya biyihii badda naftooda waa biyo dhulka ka yimid biyo dhulka ka yimid iyaguna waa dahuur waad nijaasa isaga suulin kartaa waad ku weyse qaadan kartaa waad ku qubaysan kartaa biyo dahuura fa idaa waktigii waqaca uu dhaco fiihi filmaa biyaha dhexdoodii shay-un shay hadduu ku dhaco shaygaasoo mina daahiraati ee waxyaalihii daahirka ahay ka mid a allatii daahiraadkaasoo taduubu ee biyaha ku dhex dhalaalaysa ee ku dhex qasmayso biyihii ku dhex dhalaashay daahiraadka biyaha ku dhex qasmay maxaa ka mid a wadaalika kalcasali malabkii oo kale malabkii oo kale ayaa biyihii ku qasmay ow amase yanfasilu waxaa ka soo soocmaya minhaa min adaahiraati waxyaalihii daahiraadka ahayoo biyaha ku qasmayey shay-un shay ayaa ka soo soocmaya wadaalika ka zacfaraani zacfaraankii oo kale zacfaraan markii biyaha la dul saaro si qaybba mar ay u soocmayso oo qaybba mar ay u go-ayso marka dambe asaga dhan biyihii ku wada dhammaana biyihii o dhan ayuu ku wada dhammaana wadaalika ka zacfaraani zacfaraankii oo kale oo waqayara uu bedelo waqayara way meesha ya-du way shidan tahay oo waqayara shaygii daahirka ahaa hu biyihii uu bedelo taqyiiran bedelid uu bedelo taqyiirkaasoo faaxishan ee foolxun oo magacii dhammaayba bedelayba foolxun waxaa loola jeedaa baxayثu turika ismuhu اlأwal magacii horeba waa laga guuray magacii biyanimada isbeddelaa ku dhacay fa huwa biyaha noocaasa oo waxyaalaha daahiraadku ay ku qasmeen daahir fii nafsihi biyahaasi naftiisa daahiru uu yahay laakinahu almaa biyaha daahirku ku qasmay laa yarfacu ma kor yeeli karo alxadaa xadaث ma kor yeeli karo sawaaء kaana sagiira aw kabiiran xadadkaasi ha noqdo xadadkii weynaa qubeyskii waajibka ahaa ma lagu qubaysan karo qubays waajiba laysagama zuulin karo ha noqdo xadadkii yaraa sidii wasaqaadkii oo kale xadaث oo dhan looma isticmaali karo midda kale haddana biyaha noocaasoo daahiraadku ay ku qasmeen walaa yudahiru najis nijaasna ma dahiri karo nijaasna ma dahiri karo lannahu sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ka hadlay oo meeshan uu uga hadlay biyaha waxyaalo daahiraada hadday ku qasmaan biyaha waxyaalo daahiraada hadday ku qasmaan wuxuu tusaale usoo qaatay wadaalika kalcasal malabkii oo kale malabkiiaa biyihii lagu qasay aw yanfasilu minhaa min adaahiraat ama daahiraadkii shay-unaa ka soo soocmay waxbaa ka soo go-ayoo biyihii ku dhex qasmaya wadaalika ka zacfaraani zacfaraankii oo kale oo waqayara shaygii daahirka ahaa hu ayilmaa biyihii uu isbeddel ku sameeyey taqyiiran bedelid taqyiirkaasoo faaxishan foolxun isbeddel foolxun uu ku sameeyey foolxun maxaa loola jeedaa baxayثu turika smuhu اlأwal magacii dhammaaba waa laga guuray magacii biyanimada waa bedelay oo maxaa la leeyahay biyahan waa biyo shaah ku qasmay biyahan waa biyo rinji ku qasmay biyahan waa biyo malab lagu qasay waa biyo keliya ma lagu kaaftoomayo magac kale ayay biyihii yeesheen fa huwa biyaha noocaasa oo daahiraadku ay ku qasmeen daahirun fii nafsih nafsaddiisa daahiru ku yahay oo hadday biyahaasi dharka kaa gaaraan ama korka ay kaa gaaraan waa biyo daahira leanna owelba daahiray ahaayeen waxa ku qasmayna waa daahir kale waxa ku qasmayna waa daahir kale marka biyaha nafsadoodu daahir way u yihiin laakinahu maa'igaas biyahaasi laa yarfacu alxadaa xadaث ma kor yeeli karo walaa yudahiru najasa nijaasna ma daahirin karo walow kaana ayilmaa biyaha noocaasi haba noqdeen hadday doonaan biyaha waxyaalaha daahiraadka lagu qasay alfa qirbatin kun haamood ha noqdaan kun haamoodoo biyo xataa ha noqdaan bal hal fuusta iyo iska dhaaf laba fuusta iyo saddex iska dhaaf kun haamood iyo kun fuusta ha noqdaan haddii rabaan kun fuustaoo biyo ah biyo le-e kun fuusto ayaa waxaa lagu qasay rinji markii la fiiriyo kunkii fuusto isbeddelaaba ka muuqanaya magacii biyaha waaba isbedeleen waxaa leeyahay kunkan shaah miyaha la leeyay markii la fiiriyo markii shaahi lagu qasay warma shaaha waxaan ama maraqa luqaas waaa le ruuxani biyoba maahane maraq miya haddiiba magacii isbedelay baso magacii biyanimada hadduu isbedelay br walow kaana alfa kirba kun haamoodba haba noqdaan biyahaas hadday doonaan oo farabadnidoodu waxba ma difaacayso markaas wa miluhu milu lmaa almakhluuط marka biyaha noocaasa oo waxyaalaha daahiraadku ay qaseen waxaa shardi ah daahiraadku ay qaseen marka la leeyahay waxaa shardi ah waxyaalaha qasaya oo biyaha lagu qasay inay yihiin wax biyuhu ay ka kaaftoomi karaan biyuhu waxay ka kaaftoomi karaan inuu yahay waa shardi oo hadda maalan malabkan biyaha lagu qasayo ama maraqa ama shaaha ama zacfaraanku oo waxyaalo baahi aan loo qabin oo biyihii aysan yacni baahi aysan biyuhu u qabinin laakiin haddii shayga biyaha bedelay oo magacii biyahaba ka bedelay ama midabkii bedelay hadduu yahay wax biyuhu aysan ka maarmi karin maalan maxaa ka mid a ka turaab carradii oo kale biyihii markaad fiiriso warta ku jiray waa calawsan yihiinoo waxaa calway yacni carradiiyaa isbeddel ku samaysa carradii biyuhu ma ka maarmi karaan waaba meesha ay ku jireen kama maar taasoo kale dhib ma laha markaad biyihii fiiriso biyihii way qasan yihiin midabkoodii midabkoodii waa midab carro waad ku weesaysan kartaa oo ma dhehaysid carro daahiraa qastay biyihii waan ka fogaanaa ma dhehaysid leanna carradan sina biyuhu ugama kaaftoomi karaan waxaa kaloo sidaas oo kale maa laa yustaqnaa canhu ka mid a waxyaalo biyaha iyaga nafsadooda ka dhashay hadday yihiin waxa biyaha bedelayna dhib ma laha oo waxaan ku soo qaadanay kitaabkeennii hore durar ulbahiya ka duxluq bahalka la yidhaaho duxluq duxluqka waxaa weeye waa biyuhu markay muddo meesha ku raagaan waxyaalaha cagaarka ah oo dul sabeeya shayga cagaarka ah oo biyaha dul sabeeya ayaa luqada carabiga waxaa lagu yidhaha adduxlu baa la yidhaha duxlub waxaa markaad fiiriso biyaha dul sabaynaya muddo markay biyuhu meesha ku raagaan biyihii markaad fiiriso midabkoodii cagaaray isku bedeleen cagaarkaasi dhib ma laha leanna waxa biyaha cagaarka ka dhigay waa wax iyaga ka dhashay soo maaha gudahooda ee wax kor inta looga keenay lagu qasay ma aha sida shaahii iyo malabkii iyo lamid ma ahan waa wax biyaha naftoodii iyo maaddadii biyaha wax ka samaysmay shaygu hadduu yahay wax maaddadii biyaha ka samaysmay wax dhiba u keeni maayo dahaaradii waad ku weyse qaadan kartaa qubees waajib waad isaga zuulin kartaa nijaaso waad isaga zuulin kartaa wax dhiba ma leh maaddo iyagu ka dhashay hadduu yahay marka shuruuddaas waa laga maarmaan wa miluhu milu lmaa almakhluuط biyahaas la qasay waxaa la mid a almaau biyihiiaa la mid a biyahaas waa almustacmalu ee la isticmaalay biyihii la isticmaalay iyaguna waa la mid oo maxaa loo isticmaalay في رفع الحdث والنجس xadaثaa laysaga kor yeelay نijaasaa laysaga zuuliyey faإnahu ظاahir غayru mudahir biyaha noocaas iyaguna waa daahir laakiin waxba ma dahiri karaan bishardayni kamaa qaala laakiin laba shardi ayaa loo xihiy sida sheekuba yidhi in kaana hadduu yahay mustacmalku waxaa shardi ah in kaana mustacmalku hadduu yahay aqala min qulatayn qulatayn inuu ka yar yahay waa shardi amaa biyuhu hadday qulatayn dhan yihiin oo fuustoo kaley dhan yihiin ilaa boqol iyo sagaashan litar ama laba boqol oo litar fuusto ah kaasa waxaa la yidhaha qulatayn fuusto hadday biyuhu ay dhan yihiin si kasta mustacmal ma noqdaan hadduu qofku intuu darsado gacantii darsado ku kor weysaysto oo biyihii ay ku hooraan oo gacantii intuu haddana dhaqo markuu weyse qaadanayo gacantii uu ku kor hooriyo mustacmal ma noqonayaan qulatayn id lam yakun in kaana hadduu yahay waxaa shardiya aqala mid ka yar hadduu yahay min qulatayn waa markuu qulatayn ka yar yahay marka mustacmalku dhibaato uu u keenayo walam yatagayar shardiga labaad walam yatagayar mustacmalkii fii isaalati najis loo isticmaalo ula jeedaa walam yatagayar uusan isbedelin almustacmalu fii isaalati najis midkii nijaasada laysaga zuuliyey uusan isbedelin binnajaasa bisababi nijaasa nijaasada sababteedana inuusan isku bedelin waa shardi oo haddii shayga nijaaso biyaha markii hore aad isaga zuulisay marka aad leedahay waa mustacmalo waa daahir laakiin laguma weyse qaadan karo marka aad leedahay waxaa shardi ah in mustacmalkii uusan isbedelin nijaasada aad isaga mayrtay amaa biyihii mustacmalka ahay oo nijaasada aad isaga mayrtay haddii isbedelba uu ku dhaco oo midabkiisii ama dhadhankiisii ama urkiisii uu isbeddel ku dhaco haddii markaa waaba nijaaso marka mustacbal mama ahan waaba ka sii garaadawan yaha mustacmale wuu nijaasoob nijaasuu noqon markaas walam yatagayar uusan isbedelin waa shardi bاnijaasa bisababi nijaasa nijaasada sababteedii inuusan isku bedelinna waa shardi wاlmustacmalu wuxuu rabaa sheekha marka inuu kuu qeexo kuu tacriifiyo horta mustacmal maxaa la yidhah biyaha mustacmal maxaa la yidhah wاlmustacmalu biyaha mustacmalka ah huwa اladii waa midkii rufica bihi bilma biyahaas xadaثun waa midka xadaث lasaga kor yeelay ow uziila bihi bilmaa ama biyahaas laysaga zuuliyey najaase laysaga zuuliyey mustacmal labadaas miduu noqon karaa ama waa biyo xadaث laysaga zuuliyey ama nijaase laysaga zuuliyey kaasa waxaa la yidhaha mustacmal oo xadaثaa lagu zuuliyey maxaa loola jeedaa waa tii hadda aanu ku mihaalinaynay kirligii aad ku wesaysanaysay ayaad wejigii biyihii ka hoorayey ayaad ku kor shubtay wejigii biyihii ka hoorayay ad ku weyse qaadanaysay gacantii biyihii ka hoorayey aad ku wesaysanaysay kirligii dhexdiisaad ku daadisay kaa maxaa la yidhaha mustacmal waa daahir oo hadday meel kaa taabtaan nijaase maaha oo daahir wey laakiin looma isticmaali karo isaalatu nijaasa iyo qubays iyo wasaqaad looma isticmaali karo kaasi waa mustacmal waxaa kaloo mustacmal la yidhaha qaybta labaad ee mustacmalka oo usilad bihi najaasa biyo haddii nijaase laysaga zuuliyana waa mustacmal oo nijaase laysaga zuuliya see loola jeeda ulajeedada waxaa weeye maalan cimaamadan aa kaa nijaasooday tusaale ahaan cimaamadan ayaa kaa nijaasooday cimaamaddan waxaad rabtaa inaad daahiriso cimaamaddii markaad daahirinaysay oo nijaas aad ka suulinaysay biyihii koraad uga keentay biyihii koraad uga shubtay biyaha marka cimaamadda ka shubmaya ilaa waa cimaamad nijaasooday biyaha ka shubmaya cimaamaddaas waa biyahan marka ka shubmaya maxay yihiin waa biyihii aad ula jeedaysay inaad nisa nijaasada ku suuliso biyihii aad rabtay inaad nijaasada cimaamadda uga zuuliso wey biyaha meesha ka shubmaya biyaha meesha ka shubmaya waxaa la yidhaha mustacmal laakiin hal shardi waxaa shardi ah biyahaas inaysan isbedelin haddii biyihii midabkoodii ay isbedelaan de biyihii waa nijaas eber wey markaa biyihii waa nijaas laakiin biyihii haddii urkoodii iyo midabkoodii iyo dhadhankoodii midna haddaysan isbedelin waxaa kaloo shardi ah haddii lacalla miisaan la saaro kutubta fiqigaah waaweyn waxay ku darayaan walam yazid wasnu اlmac biyaha miisaankoodii lacalla haddii miisaan la saari lahaana waa in miisaankii aysan wax ku kordhin hadday miisaankii wax ku kordhaan waxaa ku kordhay maxaa loo qaadanaya inay yihiin nijaasadii cimaamada ka soo go'day waxaa miisaanka siyaadiya waxaa loo qaadan nijaasadii ka soo go'day cimaamadda marka inaysan isbedelinna waa shardi hadday isbedelaan maxaa bedelay nijaasadii waa nijaas marka biyahaas haddii lacalla biyahaas haddii miisaan la saaro miisaankooda uu ziyaadana waa nijaaso iyadana labadaa shardi haddii la waayona waa mustacmal oo iyagu daahiray noqonayaan laakiin laguma weyse qaadan karo waa la fahmay soo maaha mustacmal fii isaalati nijaasa saasaa loola jeedaa sidaas way macnuhu wاlmustacmalu huwa aladii rufica bihi xadaث aw uziilad bihi najaase lagu zuuliyey waidaa waqaca fiihi fi lmaa biyaha dhexdooda nijaasa hadday ku dhacdo biyihii haddii nijaasa ay ku dhacdo oo watagayara uu isbedelo bihaa bisababi nijaasa nijaasada sababteeda dacmuhu dacmu lmaa biyaha dhadhankoodii uu isbedelo ow lownuhu lownu lmaa ama biyaha midabkoodii uu isbedelo ow raa'ixatu raa'ixatu lmaa ama biyaha urkoodii uu isbedelo walow tagayuran walow kaana tagayuru isbeddelku haba noqdo tagayuran isbeddel isbeddelkaasoo yasiiran yar isbeddel yarba ha noqdee tanajasa biyahaas waa nijaasoobi biyihii nijaasaa ku dhacday waana isbeddelay isbeddelkaasi ma badan yahay shardi ma aha inuu isbeddel weyn noqdo haddiiba midabkii iska beddelay biyihii nijaasadu intay ku dhacday midabkii hadduu isku beddelay urkii uu isku beddelay dhadhankii uu isku beddelay tanajasa biyahaasi waa nijaasoobi walow kaana biyahaasi haba noqdo qadra albaxri badda qadarkeedba ha noqdo malaayiin fuustaba ha noqdo biyahaasi malaayiin fuusto haba noqdee horta ma isbedelay biyihii markii nijaasa ku dhacday midabkii ma iska bedelay urkii ma iska bedelay dhadhankii ma iska bedelay jawaabtu haddii haa ay kuu soo baxdo waa nijaas malaayiin fuustaba ha noqdo walow kaana qadra albaxri badda qadarkeedba ha noqdo haddii doono lianna waxaa weeye nijaasada sha'nigeedu waa weyn yahay nijaasada sha'nigeedaa weyn isbeddelkaasi haba noqdo isbeddel yah fain lam yatagayar hadduusan isbeddelin biha bisababi nijaasa nijaasada sababteedii minhu min daalika almaa biyihii xaggiisii shay-un waxba haddaysan iska beddelin biyihii waxba iskama beddelin midabkii isma beddelin urkii isma beddelin dhadhankii isma beddelin nijaasana way ku dhacday lam yatanajas biyahaasi ma nijaasoobayo ilaa wuxuu nijaasoobi karaa biyahaasi oo inta nijaasa ku dhacday aan isbeddelin wuxuu nijaasoobi karaa idaa kaana biyuhu hadduu yahay aqala min qulatayn markaas bisuu nijaasoobi karaa hadduu qulatayn ka yar yahay yacni sheekh wuxuu la jeedaa biyihii qulatayn waa ka yaryahay biyihii qulatayn uu ka yaryahay nijaasaa ku dhacday nijaasaa ku dhacday biyihii qulatayn isagoo ka yar nijaasaa ku dhacday mana isbeddelin biyihii wax isbeddelana kuma dhicin hadde hadduuba qulatayn ka yar yahay isbeddel shardi ma ah waa maalan baaldi biyaa biyo ku jiray ayaa nijaaso ku dhacday isbeddel shardi ma aha xataa weligii sidiisii ha u soo carfo midabkiisii sidiisii ha u qorxoonaado horta nijaaso ma ku dhacday biyuhuna qulatayn ma ka yar yihiin eber wey waa mutanajis laakiin haddii biyihii qulatayn ay dhan yihiin boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol oo liitar weeye qulataynku haddii laba boqol oo liitar biyuhu ay dhan yihiin oo nijaasu ay ku dhacdo waxaan ka fiirinaynaa midabkii ma isbeddelay dhadhankii ma isbeddelay urkii ma isbeddelay saddexdaa mid ka midu hadday isbeddelaan waa mutanajis iyaguna qulatayn haba noqda fain lam yatagayar hadduusan isbeddelin biha bisababi nijaasa minhu min almaai biyihii xaggoodii shay-un waxba haddaysan iska beddelin lam yatanajas biyahaas ma nijaasabay hadduusan isbeddelin ilaa idaa kaana biyuhu aqala min qulatayn qulatayn mid ka yar inuu ahay maahan waidaa zaala tagayuruhu tagayuru lmaa alkaiir biyihii badnaay oo qulataynka ahaa isbeddelkoodii hadduu zuulo binafsihi naftiisa uu ku zuulo biyihii aw amase bimaa'in bisababi maa'in ama biyo sababtooda uu ku zuulo biyahaasoo wadica la dejiyey calayhi calaa daalika almaa'i alkaiir biyihii badnaayoo isbeddelay biyo kalea lagu shubay markaasuu yacni isbeddelkii ka baaba'ay caada almaa'u alkaiir biyihii badnaa waxay noqonayaan dahuuran biyo dahuura lagu weyse qaadan karo ayay noqonayaan masaladanna muxuu ula jeedaa sheekhu ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye biyihii qulataynka ahaa nijaasaa ku dhacday midabkoodiiyaa isbeddelay ama urkoodiiyaa isbeddelay ama dhadhankoodiiyaa isbeddelay biyihii qulataynba hadday yihiin isbeddelna uu ka muuqdo waxaan soo marnay waa mutanajis waa nijaasoobeen marba haddii isbeddel ka muuqdo biyaha marka qulataynka oo nijaasu ku dhacday oo isbeddelay oo nijaasta aan ku xukumnay qaab lagu daahirin karo ma jiraan biyahaas qulataynka ah qaab ay dahuurku noqon karaan ma jiraan qaabkiiu kuu sheegay waa jiraan qaab biyahaas lagu dahirin karo oo dahuur ay noqon karaanaa jira qaabkaasi muxuu yahay waidaa zaala tagayuruhu biyihii isbeddelkiisu hadduu zuulo binafsihi uu ku zuulo biyihii qulataynkaas sidii ay meesha fuustada isaga jireen oo isbeddelku ku dhacay isbeddelkii yaaba iska zuulay urkii waa ka zuulay biyihii caadigii noqday midabkii caadigiisu ku soo laabtay iyadoo wax lagu sameeyey aysan jirin wax lagu sameeyey iyagoon jirin isbeddelkii waaba ka zuulay de isbeddelkii hadduu ka zuulay caadda wuxuu ahaadaa dahuuran waa lagu weyse qaadan karaa waa lagu qoyaysan karaa nijaas waa lagu zuulin karaa arrinta labaad ee biyaha qulataynku ay daahir ku noqon karaan aw bimaa'in biyo ayaa isbeddelkii ku zuulay biyahaasoo wadica calayhi cala almaa'i alkaiir biyihii qulataynkaayoo isbeddelku ku dhacay biyo kalea lagu badiyey biyo kale oo fiican biyo kale ayaa lagu badiyey biyihii kaleoo lagu badiyey ayaa waxay ka zuuliyeen urkii iyo dhadhankii isbeddelay iyo midabkii isbeddelay biyaha kaleoo lagu ziyaadiyaa ka zuuliyey maxay noqonayan marba haddii isbeddelkii uu zuulay dahuuray noqonayaan biyo dahuurah oo lagu weyse qaadan karo ayay noqonayaan biyaha lagu darayo xataa korka looga keenayo hadday doonaan mutanajisba ha noqdaan biyaha lagu daray xataa biyo nijaasa haba noqdaan biyo nijaasa markii lagu daray adiga fiiri uun saddexdii shay ama isbeddelkiisu ma zuulin saddexdii shay oo isbeddelkaa horta ma zuulin yacni lahunkii midabkii isbeddelkii waa ka zuulay dacmigii dhadhankii waa zuulay riixdii urkii waa zuulay xataa biyo nijaasa ku dar saddexdii hadday zuuleen bis bulatinkii muxuu isku beddeley dahuuruu isku beddelay dahuur wakadaa waxaa la mid ah low zaala tagayuru isbeddelkii biyihii faraha badnaa hadduu zuulo bimaa'in bisababi maa'in biyo sababtooda hadduu ku zuulo biyahaasoo ukhida minhu min almaa biyihii laga qaaday biyihii faraha badnaayo oo isbeddelay oo nijaasada aan ku xukumnay isbeddelkii wuxuu ka zuulay waa la nusqaamiyey marka biyaa laga qaaday laakiin maxaa shardi ah wakaana albaaqi inta soo hartoo baaqigana qulatayn ay yihiin ewley qulatayn ka badnaayeen biyaha markay nijaasoobeyeen qulataynay ka badnaayeen biyihii waa la nusqaamiyey oo waxbaa laga qaaday markii la nusqaamiyey urkiiba waa ka baaba'ay intii baaqiga ahaydna waa qulatayn maxay noqonaya marka qulatayn isbeddel uusan ka muuqana kuu soo haray soo ma qulatayn waxaa kuu soo haray wax isbeddelo aysan ka muuqan halkaa ka qabso biyihii markaad ka nusqaamisay baaqigii wuxuu noqday qulatayn isbeddel uusan ka muuqan xukunkiisu muxuu noqonaa dahuur dahuuruu noqon wakadaa waxaa la mida low zaala tagayuru isbeddelkii hadduu zuulo bimaa'in biyo hadduu ku zuulo biyahaasoo ukhida minhu min almaaءi اlkahiir biyihii badnaa laga qaaday laakiin maxaa shardi ah wa kaana albaaqi qulatayn baaqiguna uu noqdo qulatayn laakiin maxaa la diidan yahay laba masalo sheekhu hadda kuu sheegay oo biyaha qulataynka lagu daahirin karo masalada uu kuu sheegay waxaa weeye saddex masalo kuu sheegay saddexda masalo waxaa weeye isbeddelkii isagaa iska zuulayba naftiisu u zuulay waa dahuur ama biyo kalea lagu badiyey waa dahuur biyaa laga nusqaamiyey baaqigiina wuxuu noqday qulatayn saddexdaa masala qulataynka lagu dahirin karo masalo kale laguma dahirin karo saddexdaa masalo ayaa qulatayn lagu dahirin karaa laakiin ka warran biyihii qulataynka ahaa markii nijaaso intay ku dhacday biyihii isbedeleen biyihii sidaa nijaaso aan ugu xukumnay haddii barafuun aan ku buufino ka warran oo urkii sidaa uga baaba'o ya barafuun haddii lagu buufiyo oo biyihiiba caraf kaliya ay isu bedeleenba see noqonayaan barafuunkaasi wax isbedel u keeni karo male sidoodii ay nijaas u yihiin sidoodii ay nijaas leanna barafuunkan adiga aad wax ku buufinayso urkii wuu qariyey wuu qariyo bustuu kuu saaray buste uu korka ka saaray urkii laakiin urkii gudaha waa uga jiraan gudaha waa uga jiraan walqulataani wuxuu rabaa sheekh marka inuu kuu fasiro horta qulatayn maxay waxaan ugu soo laalaabtay ereyga qulatayn qulataynkuu rabaa marka inuu kuu fasiro walqulataani qulataynku khamsu mi'ati ridlin shan boqol oo rodol shantaas boqoloo rodoloo biridli baqdaada rodolka magaalada baqdaad ahaaday ardaasha way iskhilaafayeen rodolyaalka way iskhilaafaan waxaa jira alridlu addimashqi waxaa jira ridli misri waxaa jira ridli baqdaadi rodol dimashqaa jira rodol misriyahaa jira rodol baqdaadiyahaa jira midkan qulataynka lagu xisaabay oo laleeyahay qulataynku waa shan boqoloo rodol bishardi rodolkaasi wuxuu ah inuu noqdo rodolkii baqdaad baqdaadku waa ciraaq ciraaq yacni caasimadda ciraaqa waxaa la yidhaha baqdaad marka xilligaas kutubtan qadiimka ah marka la qorayay waxyaalaha macaayiirta ah ama halbeegyaalka macaayiirta wax lagu halbeego oo dadka wax lagu fahamsiiyo ayaa waxay ahaayeen rodol qofku waa iska fahmaya haddii la yidhaha shan boqol oo rodol oo rodolkii baqdaada ayaa qulatayn loola jeedaa xilligaa hore ilaa waxa dhan oo wax lagu yacni beegto ama halbeegga aha wuxuu ahaa rodolka rodolka saasuu ahaa marka qulataynku waa shan boqol oo rodol oo rodolkii baqdaad ah laakiin annaga macaayiirta hadda la isticmaalo ama halbeegyada hadda la isticmaalo oo biyaha khusuusan loo isticmaalo waa liiter liitera hadda la isticmaalo liiterka marka qulateynku wuxuu noqonaa ilaa laba boqol oo liiter boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol oo liiter way qulateynku xilligaa hore laakiin micyaarku wuxuu ahaa waxaa wax lagu xisaabsan jiray rodolka baqdaad waqadaruuha culimmadu waxay ku qadareen shanta boqol oo rodol bikhamsi qirabin shan haamood ayay ku qadareen shantaas haamoodoo min qirabi alxijaazi haamaha xijaas ka mid a shan haamood oo haamihii xijaaska ka mid a ayaa waxay noqotay oy la la cabir noqotay shan boqol oo rodol shan boqol oo rodol oo rodolka baqdaadiga iyo waxaa isku cabir noqday shan haamood oo weliba haan kasta ma aha haanteenna annaga aan isticmaalno baadiyaha laga isticmaalo ma ahane waa haanta dhulka xijaas laga isticmaalo dhulka xijaas xilligaa laga isticmaali jiray wey marka shan haamood iyo waxaa isku macno noqday shan boqol oo rodol rodolka baqdaadi walow waqaca hadduu dhaco fi samni subaga dhexdiisa maalan tusaale ahaan maalan umahilu waan tusaaleeyaa maalan tusaale waa iska tusaale haddii subagii uu ku dhaco ow amase filmaa biyihii biyahaasoo alqaliili yaraa nijaasatu nijaaso ay ku dhacdo nijaasadaasoo laa yaraahaa nijaasada albasaru araggu uusan arki karin araggaasoo almuctadilu ee dhexdhexaadka ah subagii ama biyihii yaraa oo qulatayn aan dhammayn nijaaso waxaa ku dhacday ishu aysan qaban karin oo aad u yar nijaaso yar oo ishu aysan qaban karin ka nuqdati bawlin sharaxa wuxuu kugu mihaaliyey hal dhibic oo kaadih oo kale oo ishu aysan qaban karin wamaa yaclaqu wixii ku dhegayey birijli dubaabi min najis tisxiga lugtiisa wuxuu ku siday oo nijaasada ahaa wixii tisxi tisxi lugtiisa wuxuu ku qaado wax la arki karo ma ah waxaasaa subagii kaaga dhacay intaas laeg qadarka aad u yaroo nijaasada ah ama biyihii yaraa kaaga dhacay aw amase maytatun ama subagii ama biyihii yaraa waxaa kaaga dhacay baktigaa kaaga dhacay xayawaan baktiyey maytadaasoo laysa lahaa maytada damun dhiig aan lahayn dhiiggaasoo saa'ilun shubmaya xayawaan yaroo baktiyey oo haddii xayawaankaa yacni xibin ka mida haddii laga laga gooyo dhiig shubmaya ma lahan xayawaankaas dhiig difdifqaya xayawaan lama waa xayawaan aad u yar wadaalika ka caqrabin harraankii ama dabaqaroofkii oo kale harraandhe ama dabaqaroofkii harraankaasaa kaaga dhacay subagii ama biyihii yaraa harraankaa haddii xibin ka mida laga jaro dhiig difdifqaya oo dhulka gaaraya ma lahan oo difqaya wa wasaqin wasaqi abato ilweyntii baashan guryaha gasho oo yaroo maaragtaa saynta yaroo indhaha buurbuurana abato ilweyn la yidhaah taasoo kalea kaaga dhacday tisxigii oo kale waa lamid tisxigii oo kalea kaaga dhacay ayuu xayawaanada yaryarka ah oo dhanaa soo gelaya waxyaalaha xasharaadka cayayaanka yaryar oo dhanoo haddii xibin laga jaro dhiig difqaya aan lahayn haddii saliiddii ama subagii ama biyihii yaraa ay kaaga dhacaan walam tugayir aysanna bedelin maytadaasu hu almadkuur midkii lasoo sheegay oo muxuu yahay min almaaءi اlqaliil waالsamni biyihii yaraa iyo subagii ma bedelin oo midabkii biyihii iyo saliiddii subagii waa sidii midabkii isbedel kuma samayn caraftii waa sidii lam yatanajas almadkuur wixii lasoo sheegay oo biyihii iyo subagii ma nijaasoobayaan ma nijaasoobayaan laakiin laba shardi laba shardi sheekhaaba kuu sheegoo xayawaankaasi dhiig shubmaya waa inuusan lahayn oo xayawaan cayayaan aad u yar waa inuu yahay wuxuu tusaale usoo qaatay caqrab iyo wasaq waxaa kaloo shardi ah isbeddel inaysan ku samaynna waa shardi subagii saliiddii biyihii yaraa inaysan midabkii ka beddelin meytadaa ku dhex dhimatay urkii inaysan ka beddelin dhadhankiina saliiddii subagii waa inaysan isbedelin haddii saddexdaa mid ka miduu isbedel ku dhaco debiso waa nijaas weye markaa nijaas weye wallahu subxaana wa taala